kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakadda wararka quurbajoogga soomaalida ee somaali diaspora news dt com idinkoo sidoo kalena dhegaystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog dt com waxaannu bishii janawari ee sannadkan la yeelanay waraysi dheer mudane cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaan jiray wasiirkii qorshaynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii udub ee madaxweyne daahir riyaale waraysiga oo dhinacyo badan ka taabtay xaaladaha somalilan ee haatan ku sugan tahay waraysigaas oo si taxana aannu u soo gudbinay maqalkiisa iyo daabacadiisuba ay soo baxeen soddonkii bishii januari ee sannadkan qaybta koowaad ee waraysiga waxa uu wasiir cali sanyare noogu sheegay inaanu xisbina ku biirin intii xisbiga udub uu saaxadda siyaasadda ka baxay hase ahaatee wuu isagu weli ku jiro saaxadda siyaasadda wuxuu bulshada u iftiimiyey ra'yigiisa ku wajahan doorashada la filayo inay ka qabsoonto somalilan bilaha soo socda wuxuu caddeeyey in qabanqaabada iyo qabashada doorashadu dusha ay ka saaran tahay xukuumadda haatan joogta wuxuu si qoto dheer uga hadlay gaabiska ka jira qabanqaabada doorashada iyo saamaynta ay ku yeelan karayso geedi socodka dimuqraadiyadeed ee dalka waraysiga qaybtiisii labaad oo soo baxay jimcihii bisha februari ee ahayd lixda wuxuu wasiir cali sanyare isbarbar dhigay isbedaldoonkii kulmiye xukunka kaga tuuray udub sannadii iyo guuxa u eg bilowga kacdoon bulsho ee hadda ka jira somalilan oo saadaalinaya isbeddel kale oo kulmiye ka saari karaya saaxadda siyaasadeed waxa uu ku qotumiyey saadaalinta labaatan qodob oo hadda bulshadu ay si weyn uga biyo diidan tahay qaybtii saddexaad ee toddobaadkii hore aanu baahinayna waxa uu wasiir cali sanyare ka faalooday xiisadaha colaadeed iyo siyaasadeed ee ka jira gobolada darafyada somalilan wuxuu wasiir cali sanyare u jeediyey talooyin wax ku ool ah dhinacyada ay arrintaasi khusayso kuwaasoo uu ku jiro suldaan abibakar weber toddobaadkanna haddaba qaybta afraad iyo toddobaadkan waxa uu wasiir cali sanyare isdul taagi doonaa gaabiska ka taagan higsigii ahaa in nidaam maaliyadeed oo hufan loo sameeyo somalilan balse marka hore aan wasiir cali sanyare kusoo dhoweeyo qurbajoog com cabdilqaadir waan ku dhawahay waad mahadsan tahay waa si wanaagsan cali ibraahim cali sanyare aad ayaad u mahadsan tahay bacdama aad dhaqaalaha aada ugu dheeraatay iyo sida isbedeldoonku uu dhaqaalaha ugu salaysnaan doono qof walba oo ka hadla nidaamka maaliyadeed ee somalilan waxa uu dhaliilaa fulinta loo maro nidaamka ma noo iftiimin kartaa ka aqoon-yahan ahaan iyo siyaasiba caqabadaha kuu muuqda ee hortaagan nidaamka maaliyadeed ee somalilan waad ku mahadsan tahay su-aashaada aada weydiishay waxaan jecelahay intaanan nuxunka su-aasha ka jawaabin inaan wax yar oo hordhac ah ka sameeyo sababaha waxtarka ina nidaamka maaliyadeed uusan dal kastaba waxaa la qalsan yahay in nidaam maaliyadeed oo dhammaystiran oo haddana hufan oo fulintiisuna sugan tahay lagu yarayn karo musuqmaasuqa gaar ahaan kaxatiishada dowladda ka gasha haddiise nidaamka maaliyadeed uu dabacsan yahay oo dalooladiisuna badan tahay waxaa si fudud uga faa'iidaysan kara mas-uul kasta oo kursi dowladeed ku fadhiya iyo intay musuqa wada wadaagaan waxaa cilmi baadistu bayaanisay in xatooyada hantida qaban ee dabar badan oo dhaqaalahooda soo korayo ay sababto nidaamkooda maaliyadeed oo aan dhammaystirayn ama howdalolooyinka oo ku badan nidaamka ama heerka dambiilayaasha lagu masiin lahaa ciqaabta ay galabsameen oo aan si dhab ah loo fogin waxay aragtidani ku diidaysay siyaasiyiinta daba badan oo afrika ah in aanay ku degdegin dibu habaynta iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed iyo xeelalka soo raaca ee loogu loogu baahan yahay xakamaynta isdabamarinta iyo isdabaweydaadinta xisaabaha sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah bulsho kasta si loo helo maamul wanaag iyo horumar dhaqaale inay ka howlgalaan sidii dabankooda loogu dabaali lahaa halkii aanu ka jirin nidaam maaliyadeed oo hufan oo sharciyadiisuna oo kudhan tahay xambaarsanna isla xisaabtan cad oo muuqda waxaa loo soo galay dabaal badan in nidaamka maaliyadeed ee somalilan soo gaado halkuu maanta joogo waxaa didibada u taagay xukuumaddii allaha u naxariistee madaxweyne maxamed ibraahim ciraab hase yeeshee nidaamku weli waa qable waxaa gaar ahaan ka diman isla xisaabtan dhab ah oo la taaban karo oo shaqaynaya iyo hufnaantii nidaamkii maaliyadeed ee loo baahnaa kollayda qofkii lagu aamino ilaalinta hanti qaran ee ku nool dalalka saboolka ah sida dalkeena ma daliilo la-aanayo haddii midmada lagu arkana kaba sii daran oo dhamiiluhu way laba boqolaadaya nidaamka maaliyadeed ee dal walba wuxuu fulintiisa u baahan yahay silsilad isku xiran oo xubin waliba hawsha loo idmaday uga soo baxdo xaran la-aan haddana ah silsilad mid kastaba halkeeda ilaalinaysa hantida qaran oo dabagal iyo ilaalin isku sameeya si waajibaadkooda kala gedisan u kala gutaan haddana waa silsilad wada shaqayn joogta ahi ka dhaxaysa awoodahooda u gaarka ahna waxaa qeexa sharciyo kala duwan oo isla markaana ku waajibinaya wada shaqayntooda hay-adaha silsiladda ah ee dalkeena waxaa ka mid ah kow wasaaradda maaliyadda oo ay hoos yimaadaan waaxda miisaaniyadda waaxda cashuuraha bari waaxda kastamada iyo xisaabiyaha guri laba bangiga dhexe saddex hantidoodaha guud afar hayada hay-adda qandaraasyada shan jasadda balbala lix wasaaradda qorshaynta oo kala shaqaysa wasaaradda maaliyadda isku jaangoynta qorshaha dhaqaale iyo siyaasadda maaliyadeed toddoba kooraha wakiilada gaar ahaan guddiga guddiga dhaqaalaha oo u xisaabanka doogidda waxkabedelka iyo ansixinta miisaaniyadda iyo dabamalkeeda qaabka maamul maaliyadeed bedeli lahaa idaa maaliyadeed oo dhamaystiran oo misanaasan oo raacsan nidaamyada looga dhaqmo adduunka oo ay ku jiraan dalal badan oo afrika ah oo hadda dhinacaas hore uga maray sida dalka ruwanda dhibaatooyinka hortaagan in somalilan yeelato nidaam maaliyadeed oo hufan way badnaan karaan base aynu soo aadin shan iyo tobankan caqabadood ee hoos ku qoran kow dabagal aan ku filayn dhinaca cashuur ururinta oo keeni kara in wax badan salaha dhexdooda ka baxa laba awoodihii iyo qaabdhismeenkii ay lahaan lahayd hay-ad baxdi ururinayd oo madax bannaan oo hadda ka tegin dalka saddex qorshe iyo siyaasad midnada ku jiro iyo wada tashriicaad fulan oo loo raaco nidaamka diyaarinta fulinta iyo dabaqarka miisaaniyadda qaran afar komishanka qaangalaasyada oo sharci ahaan iyo nidaam ahaanba u dhisnayn sidii lagu yiqiinay hay-ad qandalaas shan xafiiska xisaabiyaha guud oo aan ka madax bannaanayn wasaaradda maaliyadda sida dalalka badankoodu ku dhaqdaan taasoo awooddii uu lahaa daciifisay lix bariga dhexe oo awoodihiisii bangi aanay dhammaystiray oo go-aanadii uu qaadan lahaa kabangi dhexe aanu muuqan toddoba warbixin la-aan hufan oo takatiran oo qeexaysa sidii hantida qaranka loo isticmaalay sanadwalba oo aan jirin sideed golaha wakiilada iyo guddigiisa dhaqaalaha oo gebi ahaanba baamasan fulinta awoodaha ku cad qodobka shan iyo kontonaad faqradiisa koowaad ee dastuurka qaranka ee ku saabsan la xisaabtanka xukuumadda iyo dabagalka miisaaniyadda qaranka shaqadoodu waxay noqotay hawl ufubadayn ay u hayaan xukuumadda taasoo iyana ka soo horjeeda awoodaha la kala leeyahay nidaamka maaliyadeed waxaa kuwaas ka mid ah miisaaniyadda oo sanad wadan lagu ansixiyo duuduub iyadoo xildhibaanada golaha aana siin sida dasuulku dilayo qodobka shan iyo kontonaad fursad ay kaga doodaan waxna kaga bedelaan miisaaniyadda ka hor intaan loo codayn ansixinteed dalalkaas waxay dhabasad weyn ku yihiin helitaanka nidaam maaliyadeed oo hufan waxaa mas-uuliyad xumadan golaha wakiilada si gaaba loo xambaariyey xubnaha aqlabiyadda golaha sheeganaya ee sida bareerka ah ugu tuntay qodobka shan iyo kontonaad ee dastuurka waa isla dastuurkii lagu baariyey inay kula xisaabtamaan xukuumadda kuna dabagalaan miisaaniyadda iyagoo ilaalinaya hantida qaran sanaal iyadoo aanay jirin hanti dowlo guud oo ka madax bannaan xukuumadda oo hoos yimaada golaha sharci desinta sida dalalka qaarkood toban gaaris ka jira qabyatirka dhammaan sharciyada maaliyadeed ee loo baahnaa si isbedel nidaam maaliyadeed u yimaado koob iyo toban baahi weyn oo loo qabo in shaqaalaha maaliyadda aqoon aqoontooda talo loo qaado oo la sameeyo kuwa hadda dibadda wax ka soo basay ee la leeyahay waxay gaafwareegayaan wasaaradda dhexdeedana xelay loo jeedo oo la meeleeyo arabkii iyo diirigelintii ay u baahnaayeenna loo dhameeyo shaqaalo tayaysa la-aan waa nidaam maaliyeed la-aan hufan labayo toban miisaaniyadaha dowladda hoose oo aan ka muuqan nidaamka maaliyadeeda qaran saddex iyo toban deeqaha masaariic masaariicda horumarineed ee deeqbixiyaasha inooga yimaada oo iyana si tafasiran uga muuqan miisaaniyadda qaranka oo u baahan in deeqahaas iyo haddii ay jiraan deeqo masaariic horumarineed oo miisaaniyadda loogu talagalay la israaciyo afar iyo toban waxaa loo baahanyay kala cadaynta iyo kala cadaynta cashuuraha ka soo qaabaxa dowladaha dhexe dowladaha hoose ee aan hadda isheegeen si aan la iskugu xadgudbin hadda waxaa la sheegaa cashuuro ay dowladda hoose hore u qaadan jireen in dowladda dhexe ka manaasatay shan iyo toban waxaa kaloo loo baahan yahay warbaahin macalladeed oo iyana hubsan oo laga deehan karo warbixinno kala duwan oo ay ku jiraan kuwa hoos ku qoran kow maxaa laga faa'iiday oo ka soo baxay natiijadii miisaaniyadii la fuliyey sanadkii dham sanadkii dhammaaday maxaa kharashyo loo kala qoondeeyey saksadada dhaqaalaha iyo istaraatiijiga ah sideedaanay u kala isticmaaleen saddex siduu ahaa carshaxa guud ee maaliyadda ee ku saabsan isticmaalka miisaaniyadda afar maxay miisaaniyaddu ku soo kobisay adeegyadii bulshada oo raali geliyey shacbiga waxaa xasuus mudan in la istiimiyo in hinsiga somalilan ay kuwa jahan in dalka loo sameeyo nidaam maaliyadeed oo hubsan oo la jaan qaada nidaamyada caalamka ka jira uu soo tiidsanayay ilaa sanadkii laba kun iyo sideedii markaas oo wadahadallo ay xukuumaddii madaxweyne daahir yaali tahay la gashay mas-uuliyiin ka disay baanka adduunka oo lagu qabtay magaalada cabdisaabo ee dalka etoobiya waxaa laysla qaatay in baaris cilmiyeyso loo sameeyo sartaro ay khusayso si loo helo xooga rasmi ah oo ku saabsan baahiyooyinkooda kala duwan kuwaasoo qaatay ururinta xoogaha iyo kawada hadalkooda hal sano ku dawaad waxaa mar dambe lagu heshiiyey in mashruuc bilaamo kadib doorashadii madaxweynaha ee sanadkii laba kun iyo toban waxay miisaanadu mashruuc markaa saxay sideed milyan oo doolaar waxaa la qoray koox khubaro reer somalilan ah oo ka kooban afar xubnood kuna timid tartan imtixaan furan ah waxaa loo soo xuray inay baritaadaan filinta mashruuca xafiisadii lagu shaqayn lahaa oo qalabaysanna waa la diyaariyey kadib markii xukuumaddii uu meesha ka baxday ayaa isfaham la-aani ka caloorsaday wasaaradda maaliyadda iyo bangiga adduunka dhexdooda taas oo hakisay waktigii loogu talagalay in mashruuc la bilaabo wuxuu mashruucu jarjarnaa oo marna si gaabisa ku socday muddo saddex sannadood ku dil waxaa nasiib wanaag ah in wasiirka maaliyadda ee hadda jooga uu ku caddeeyey warbixintiisii uu ka horjeediyey kalsoondigii lixiyo labaatanaad ee golaha wakiilada soddonkii noofembar laba kun iyo afar iyo tobankii kuma saabsaneyd oo dalabka miisaaniyadda ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka in mashruucii dibuxabeynta nidaamka maaliyadeed ee somalilan uu bilaabi doono bisha aynu soo dhaafnay ee janawari laba kun iyo shan iyo tobanka wuxuu kaluu sheegay in miisaaniyadda mashruucu yahay toddoba milyan iyo laba boqol oo kun oo doolar markaasna wasaaradda loo soo gudbiyey qaybtii hore ee miisaaniyadda oo noqonaysa afar milyan iyo shan boqol oo kun oo doolar waxaan jecelahay in wasiirka iyo wasiira dowlihiisa iyo saraakiisha kale ee kala shaqayn doonta mashruuca aan u hambaliyeeyo kuna boogaadiyeen mashruucan waxtarka weyn u leh dalka iyo dadkaba si habsamee oo halala-aan eh ku jirto loo fuliyo waxaa hubaala in dad badan oo ku feetigan xaqiijinta maamul wanaagga dalka ay idinla socon doonaan
waa hagaag dhegeystayaal intaa waxaa ku eg qaybtii afraad ee waraysigii taxnaha ah ee aanu la yeeranay wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka somalilan mudane cali ibraahim sanyare intaanu dib hawada ugu kulmi doonno cabdulqaadir xuseen guuleedeedna leh sidaa iyo nabadgelyo